waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali dhammaan waa idiin salaamaya ummadda soomaali meel kastay joogto ama australia ha ahaato annaga haddaan nahay gobolka hiiraan gaar ahaan beesha xawaadle sidaad u taqaanaan taariikhda waxaan leenahay hal ugaas keliya oo soo jireen ah oo kafax kafax ah ugaasyo kale iyo annaga inflationkii ugaasyada naguma dhicin si fiican ayaa loogu dabaaldegay si wanaagsan oo tayo lane waa loo agaasimay ama ha ahaado martida dibadda ka imaanaho ugaasiyadii iyo malaaqyadii ama ha ahaato gobolka naftiisa marka waxay noqotay xaflad cajiib ah oo aan presidented ahoo aan horey u dhicin ugaaskii labaatanaad ee beesha xawaadle ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble si wanaagsan bay u dhacday berigii hore waxaa lagu dhigi jiray meel oo taariikhi aho oo halgan ku taalo oo daharo ugaas yiraa ugaasyada laguna boqro laguna aaso marka waayaha dambe dhacay dartood iyo awgeed waxaa maaragtay go-aan lagu gaaray garoonka weyn ee stadio cabdikariim faarax laqanyo allah u naxariiste ayaa lagu dhigay haddaan been iska dhaafo more than ten thousand people waa joogtay markuu buuxsamana waa la xiray waxaa noo yimideen intaasoo diyaaro wafuud ama ugaas ha hogaamiyo muxuu ahaay puntland galgadu galmudug galgaduud maxay aheete baydhabo kismaayo meel walba waa laga yimid somaliland meel walba waa laga yimid dadkii siyaasadda ku jiray ama xisbiyada soomaaliyeed maaragtay guddoomiyaasha u ahoon ayaga dhan ayagana waa way yimaadeen fantastic maaragtay celebration buu noqday alxamdulilah maanta waxaan haysanaa ugaas oo ah not only ugaaska beesha xawaadle waa ugaas meelaha soomaaliyeed oo dhan goboladeeda mateli karo oo maaragtay la jaan qaadi karo dib u dhiska gobolka hiiraan maaragtay geynta gobolka hiiraan muxuu ahay maamul sameynta gobolka hiiraan oo dib u dhac weyn ku dhacay oo dagaallo sokay ragaadiyeen ayuu maanta hadda steebkii labaad uu ku jiraa waagaa gartay waa mahadsan tahay doctoresa waxaad ka dhawaajisay maamulu sameynta dabcan ayaamahan waxaa socday wadahadal uu qeyb ka ahaa ugaasku hadda maadaama la caleemo saaray arrimaha siyaasadeed ee gobolka ka socday iyo maamul sameynta sidee bay u saameyneysaa caleemasaarku wallaahi caleemasaarka saameynta ay ku sameyneyso maamul sameynta gobolka xataa beesha caalamka ayaa markhaati ka ah beesha caalamka oo ay hogaaminayso igad waxay strowley nagula dardaarantay in la dedejiyo la boogsiiyo caleemasaarka ugaaska si maaragtay xeer dhaqameed rasmi ah oo maaragtay waxa lala gorgortami karo ama ha ahaato labada maa maamuloo la rabo in laisu geeyo ama ha ahaato sida shacabka oo rabadiisa u badan tahay maamul u gaar ah oo same status la leh oo same xaqla leh toddobadii goboloo hore in hiiraan laga dhigo ayay u maaragtay ummadda hiiraan degan ay u badan tahay rabidooda marka annagu waxaan maaragtay strongland bilisannahay horta soomaali inay midowdo oo nabad timaado waxaan kaloon strongland bilisan yahay ugaaska in rabidda dadka mooye in xaqi hiiraan oo afartan sano ka hor nineteen seventy four dadkii markii gobolada kale la qaybinayay aan la taabanin haddana marka laysku soo celceliyey laleeyahay adiga ma noqon kartid same status of ama puntland ha ahaato ama galmudug ha ahaato ama maaragtay baasa jubba yacni goboladii soomaali waa la yaqaanaa sideed gobol ay ahaayeen halkan hiiraan iyo ogaaska naftiisa waxaa xoog annaga noogu jirto in hiiraan lala mid dhigo ay la maaragtay shuruuc yeelato goboladii kale haddii la waayo ooy beesha caalamka iyo muxuu ahaay dawladda soomaaliya leedahay waa in laysku darsoomaa annaga in loola xisaabiyo the greater hiiraan inuu laba gobol u dhigmo jowharna ay mini state oo banaadir kasoo go-day tahay ay hal noqoto marka two term inaan ku qaadano power sharinka haddii la waayo annaga waxaan ku taagnaynaynaa xaqayna inaan helno inaan lamid noqono gobolada soomaaliya waa gartay marka madaxda soomaalida waqti badan baa is aragteen madaxweynaha yimid ra-iisul wasaaraha yimid wasiiraa yimid igad baa timid iyo qaybo kala duwan maxaa hadda isku afgarateen oo ugu dambeynta hadda maxaa laysku afgaradsan yahay weli loolankii waa socdaa laakiin waxaan kuu sheegaa dadka rabidooda people self determination aa la yidhahdo caalam waayo human rightska united nation ay ku qoran tahay dadka lama waraysanin madaxda maaragtay dhaqameedka lama waraysanin dowladda soomaaliya grassrootski maaragtay isuma ay daynin labada gobol wuxuunbaa kasoo bixi lahay hadday iyaga wada tashtaan ayada in state ay facilitator noqon laheeday waxay nagu impose garaysay shuruuc ayada kasoo baxday annagana waataan diidnay sidaad u socotaan jowhar maaragtay himiladii ay dowladda dhexe ka qabtay waatay fashilantay waxayna u fashilantay muxuu ahay noodii maaragtay ugaas xasan iyo beesha xawaadne hadda marka waxaa lagu go-aansaday in dib laga soo bilaabo laakiin haddaanan dadka la waraysanin haddaanan maaragtay ummadda rabideeda la waraysanin haddaanan understanding jirin in la yidhaahdo hiiraan xaqay u leedahay inay u doodo maaragtay xuquuqdeeda hiiraan waa la xaqiray hiiraan maaragtay statuskeedii baa loo diiday ayadoo la dhihin laba qof laysuma keeni karo jowhar annaga weligeed maamul islama ahaan jirin in the past marka waxaa loo baahan yahay psychological understanding hiiraan maanta dowladaha dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkaba si clearly ayay ugu sheegtay annaga statuskayda ama waa power sharing two third haddii jowhar lagu galaa ama goonideena istaaginaa labadaas mowqif ayay taagan tahay waa gartay dictores waa mahadsantaha tan u dambaysa marka reer hiiraan ujeedooyinkaas iyo rabitaankaas aad ka soo hadashay ma isku wada raacsan yihin kulligood markii hore waa isku raacsanaayeen sidaad og tahay horta ugaas xasan iyo ka qaybgalka maaragtay dhaqanka iyo siyaasadda waa maaragtay taariikh gaaban bishii january markuu walaalkii ugaaskii kale allah unaxariisa dhintay ayuu maaragtay muxuu ahay qabtay markuu arkay qaladaadka faraha badan ee dowladda ay sameynayso oo sharuuc aanan dadka xataa la weydiinin maaragtay dusha looga keenaa waxaa bilaabatay diidmaa bilaabatay diidmadii marka waxay noqotay in beelaha kalena la ololeeyo so far maxaan dhahaa waa laysku afgartay sideed duub ayagoo ah oo inta dee hiiraan degan ayay waxay ku dhawaaqeen jowhar inay diidan yihiin laakiin waxaa iska jirto adiga dibindaabyo ee dowladda dhexe ka socoto inay xeer dhaqameedka qabaa'ilo kale oo nala degan inay maaragtay muxuu ahay dhinacooda u riixdeen laakiin shicibka xeer dhaqameed keliya ma aha shicibka hiiraan runtii waa dad isku xiran oo diidan inay maaragtay gobol kale ku darsoomaan adigu the main maaragtay lead ama streamka ugu sarreeyo waa beeshan oo ugaas xasan hogaaminaa haddaad aragteen taageeradii daraad oo garoonka ka dhacday intii ugaas timiday waxaana lagu taageeray in aan annaga hiiraan nahay meeshay gobonimada ka dhalatay dalkii labaad oo hiiraan oo magac lahaan jiray haddana aan u soo noqonayno historygii inaan maaragtay wadno ayaana lagu taageeray
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali